Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa talaado sideedda bisha tobnaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin roobka dayrtaha oo ka da-ay magaalada muqdisho oo saameyn ku yeeshay dadka barakacay iyo isu socodka magaalada xoolo dhaqato iyo beeraley ka faa'iidaysta soolar ay ku beddeshaan xoolaha iyo dalaga beeraha kuwaasoo ku nool gobolka shabeellaha dhexe qoysas ku nool xeryo barakac oo ku yaala magaalada baar dheere oo loo sameeyey baraago ay biyo ka helaan waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diray magaalada laascaanood barnaamijka goobaad xubinta qiimaha xoolaha qaar ka mid ah codadka dhegaystayaasha ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban balse marka hore kusoo dhowaada warka waxaa diyaar u ah axmed maxamed aadan
mahadsanid fawsiyaa jaarad u ijaaran hay-adda qaramada midoobay ee yunisef oo sida dawooyinka ka hortagga cudurka daacuunka ayaa ka degtay magaalada khartuum ee dalka suudaan dawooyinkani ayaa la geeyey magaalada xilli aad loogu baahnaa iyadoo uu sii fidayo cudurka daacuunka oo ka dillaacay magaaladaasi sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka suudaan tan iyo markii uu dillaacay cudurka siddeeddii bishii sebtembar ilaa siddeed qof ayaa u dhimatay dadkani ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen gobollada kala ah blue nail iyo sinaar dawooyinka ka hortagga cudurka daacuunka oo ay soo iibisay hay-adda gaavi ayaa loo isticmaali rabaa ololaha ka hortagga cudurka daacuunka oo ka bilaaban doona dalkaasi laba-iyo tobanka bishan hay-adda yunisef ayaa sheegtay in dabaabulidda dawadaasi ay tahay mid la siin doono ahmiyadda koowaad hay-adda yunisef iyo hay-adaha ay iskaashiga leeyihiin ayaa xoojinaya habka sifaynta biyaha iyo nadaafinta goobaha biyaha ay fadhiyaan dhammaan gobollada kala duwan ee dalka suudaan ayaa waxaa ka socda olole looga gol leeyahay in dadka looga wacyigeliyo cudurka warbixin la soo saaray ayaa ka codsanaysa waddamada qaramada midoobay in ay qaadaan tallaabooyin hoos loogu dhigayo tirada carruurta xabsiyada ku jira warbixintani oo ay soo saareen boqol iyo toddobaatan hay-adood ayaa la sheegay in laga horjeedin doono shirka looga hadlayo xorriyad la-aanta haysata carruurta manfred nawak oo ah sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad hal milyan iyo shan boqol oo kun oo carruur ah inay sanad walba xorriyaddooda waayaan xogbaaristan ayaa sheegaysa in carruurta oo da-doodu ay ka hoosaysa siddeed iyo toban sano ay u xiran yihiin waaxaha cadaaladda socdaalka iyo meelo badan oo kala duwan dowladda jarmalka ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa toddobaatan iyo saddex milyan oo dollar danjiraha dalka jarmalka u fadhiya soomaaliya aneer kunther ayaa sheegtay in lacagtani loogu talagalay in lagu horumariyo hay-adaha maaliyadda ee dalka soomaaliya deeqdan ayaa danjiraha dalka jarmalka u fadhiya soomaaliya ee kaga dhawaaqday munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho oo lagu xusayey sodonguuradii kasoo wareegtay markii ay midoobeen jarmalkii galbeed iyo midkii bari danjiraha dalka jarmalka ayaa sheegtay in dalkeeda uu xoojinayo xiriirka kala dhexeeya soomaaliya ayna ku dadaalayaan in lasoo dhammaystiro lacagtaasi labada sano ee soo socota iyada oo intaasi ku dartay inay lacagtaasi ugu talagaleen in hay-adaha maaliyadda dalka soomaaliya ay fursado shaqo ugu abuuraan dhallinyarada roobabka deerta ayaa si lexad leh uga socday qaybo ka mid a dalka soomaaliya tan iyo isbuucii lasoo dhaafay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa roobabka ka da-ayay deegaanada u dhow webiyada shabeelle iyo jubba waxa ay gaarayeen boqol milimitir oo ah cabirka roobka sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay hay-adda warbixinada maaraynta biyaha iyo dhulka ee hoos tagta faw buuraleyda dalka etoobiya ayaa sidoo kale heshay roob mahiigaan ah tani ayaa laga yaabaa inay sare u qaado heerka jooga biyaha ee webiyada jubba iyo shabeelle webiyada shabeelle iyo jubba ayaa lasoo sheegayaa in heerka jooga biyaha ay yihiin kuwa sarreeya lagana yaabo in ay sii kordhaan dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen raadiyo ergo waa naga intaa ciddii uu warkeenna seega waxay dib uga daalacan karaan barta aynu ku leenahay internetka oo ah www radio ergo o r g
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaay aad ayuu u mahadsan yahay axmed oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda
haddii aad joogto cadaado iyo deegaanada u dhow maalin walba raadiyaha ergow waxaad ka dhegaysan kartaa f m ta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay saaxiibadana dhegaysanayow weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergo dot o r g haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay oo roobka dayrta uu ka da-ayey magaalada muqdisho ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadka ku barakacay gudaha kuwaas oo aan haysan waxyaabo ay uga gaashaantaan dhibicda roobka iyo daadka ka dhashayba sidoo kale roobka oo ahaa mid aad u xoog badan wuxuu saameeyey isu socodka gaadiidka dadweynuhu ay raacaan kadib markii biyuhu ay buux dhaafiyeen qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho xerada sayidka ah ee degmada holwadaag waxaa ku nool kumanaan qoys oo dad barakacay ah daadad ka dhashay roobka ayaa khatar geliyey guryahooda sida ay reediyow erga u sheegeen qaar ka tirsan dadka xeryaha degan waa kuwan codadka qaar ka mid ah dadka xeryaha degan oo u warramaya wariyaha reediyow ergo firdowse maxamuud sahal magacay waxaa la dhahaa maryan cali siidow waxaan deganahay beerta daraawiish roobka xaalada guryaha jiingadaha waxaan kasoo aruursanay meelaha kasoo aruursanay oo xamar oo dadka dayactirinaya jiingadihii way dudooleelaan waa taslaayaan roobka dewdo sariirta meel baaquli ku saar digsi soo dhaweey saar iyadoo saasla tahay ilmihii dhaxan waxaa ku ceemin roobka daaweyn saq di'i lahay waaba ka darnaa lahayd meesha dhiiqo waay waa meel yaroo boqol iskugu imaatay hadda inta waxaanahay iridan iridan iyo iridaas oo soo horjeednaa caruurna waa noo joogaan dhulkiina waa nagu yaryahay dhiiqadii madoow ilmaha korkood darrawo waa naga dhibi dadaa laga yaabaa saacaddaasayta roobka markay da-ayo oo diyaar aheenin oo sariir ahaysan dhulka iska jiifo oo biyaha galayaan oo qaadayaan dad badanaa aa jirto ilmaha u haynin meel oo jiiftaan oo sariir dheer oo hashoo sariir iskii jirto ama hooyaa ku seexatan isleeyahay hooyadiiba roobku da-aayo lu taataagan yahay waagu baryaha iska jira dadaa jira xataa biyo mareen ee meeshay maraayaan biyaha ku aruuraayaan askarigoo adacagga deganoo maanta dhan cabaadayo kale biyo kaamka baa dhan isay maraayaan ad meesha dhibaataa iskii jirtaa laakiin waxaa naaga daran ewer inaan taagnaano ewer haddii taaganta xaggee ka hoynay meel lagu hoynaayo male waxaana naftaa ku absustabanoona intii ilaahay noogu kasaayo dhulkaayna kuligaayna ninba meelay ka imaadeen islaanta ad buuldhuro meel dhahay ka imaatay gabadhan waxaa ka imaadeen soona afgooy oo qoryooley ani markaa ka imaaday nin wel meelaa ka imaaday dhibaataana keentay marka waxaa leenahay ilaahay dhibkaan meel oo u baxan ilaahay anoo sahlo waxaa ka warantaa nadaafada raabtir oo ka jirtay marka roobkii da-ay qashinkii aa isku soo aruuray dadka qashinka biyaha raacina qashinka meel la geeyey male waa la qabanaa markii oo la gaaro roobda waa la biyi dharka lagu dhaqday waxoo dhan qashinka waxaa la raacsiiyaa biyaha waa danta qasbees roob hadii imaana biyaha god aa lagu dhuraa waa la aruurinaa waa la aruurinaa biyihii sanad aruuray aa wax la daadiya roob markoo imaado dhibka intaasaa ka jirtaa markaasaa ur markoo isla kaco dadkao dhan inay mata ka qabta oo ay dhicayso ilaan biyi waa caluule ay banaanka hageyna hagee geynay biyi godaa lagu shuba hal sano biyo aruuri hal maalin haddii lasoo daadi ka waran dhibaato maogii wax moo soo wadaa dad wacyigelin idiin sameeyey ama dad isku daya inay idin caawiyaan ma jiraan oo idin soo gaaro haa wacyigelin waa noo imaadeen gabdhaha noo imaadeen oo si gacmaal oo dhaqaay naaga hadli gabdhaha noo imaadeen oo daawona siiyeen maxaa ka faa'iideen marka wacyigelinta iyo daawooyinka laidin siiyey wax ma ka bedeleen nolosha cunug horta burukiitaa iga qabi jiray markuu xirmo abootaan waay hooyadii dhashana way dhimatay anaa dhal curudkee ahayd cunuga waa xirmi jiray gabdhaha ay imaadeen waxay siiyeen daawo oo geed ku jiro sanka loo mari haayo waxay dhaheen sanka u mari cunugaas maalintaas oo ugu dambeysay qunfacaas cunug waxaa jira madaxiisa cambaar lee kasoo bax jirtay gabar weyn waawaane cambaarta ilaa hadda madaxa wax yaro intay ugu dambaysaa oo madaxa dhanaa ka bidi jiray kaniiniya isiiyeen oo hal xabee ilaa hadda kaniinigaasaan la yaabanaha daawo maasha allah waa noo imaadeen waanasoo waa geliyeen waa noo keeneen waana qorqoreen inkoo ingaaban aylen kaamkao dhan mad waa la heli kareen intayna siiyeenna waa dhadilisi danay ku qabsatay intay ma ku fidhi kariye haddaan is iraaho cid dhar usoo dhaqaataa shanta doolar dharka ma goosi kari masu shaqaysi kari daa fadhiyo dhabarka waa xanuuna sinta waa xanuunay danta waxay u qasbaysaa inaa dharkaas aa iska dhaafo oo saasa ilmaha u baahnaadaan waxaan ubaxa socaliyaa lay dhahaa kaamka siidkaa degan daraawiishta xalay roobabka xoogalaa oo socday ilaahay amarkun haddana alxamdulilah meed hadda nagama dhicin laakiin dhib wuxuu noo geysta oo hadda ilaa hadda harta aan la qoyannahay aan la dhibaataysannahay ana hadda gabar cuuriyaana ahay ilmaha saddex cunuga ii joogtay aabood aabbo isagoo burkiito oo waxaa loo dhan oo maakun oo biyaha ku dhex jiro oo waxaa loo dhan oo meel oo maakun oo kasoo oo kasoo gala biyaha oo naga moosaa waxaa loo dhan dhan oo soo taagna anoo dhan oo fadhidna marka jiingadaha maakun oo haafaafa gudaha la gelshay jiingadiha marka ay biyaha kasoo dhex baxeen sidaan u fadhina biyahoona qaadaan baa aragnaba marka sarira ilaahay nagu baxshaan aan haysana sarriya almiha aan ku wada dhodho maxaa raashinka waa biyaha qaadeen deriska isabacno cuuriyaan oo wax hadaa aan qodo karo oo biyo iska moosi karo muslimka ilaa deriskeena noo soo baxo oo naga moosay badiila soo qaateen biyahay naga baxsheen sidaas emaa kuna muslimka ilaahay nagu soo gargaarin aniga cuuriyaana wax ma qabsan karo iyo ka i kaalmeeya ilaa hadeertaa xataa banaanka ee alaabtayda eemaa kuna taala cawadana waaba ka cabsoon weyaa guryaana roob ii imaa xareer xasan isaaga la dhahaa kaamkayga sayidka waa maadaama anaka qahooti aan nahay roobabka halay aaday u da-een ma haysano wax aan haysano ma jirto maanta hadda kaamka aan ka haysano waa iska dhex deganahay waa dad masaakin ahaa iska nahay roobabkana dhibkaas aa noo geysteen dadka deriskaana biy waa galay guryahooda biyaha waa galeen ani inays ima gelin dadka deriskeyga hadday galeen anina waa i saameeyeen leh waxaa jirto dhibkaasoo saa'idka ahaa jiro maanta aan meeshaan aan hadda aan ka haysanana ma laha dadka walaalahayga kuley haday oo waxdad u taraayan waa inaan wax noo taraan kaamanka kale waxaa ugu duwan yahay asaga waa biyaha waa kasoo degaan ma socdaan biyaha guryaha waa soo galaayin meelba aday guryaha dhexdooda meel loogu sameeyey oo ay ka baxaan meeshaas ay ka baxaan waa degdaan haddana guryaal naga dambeeyana ay usii degdaan waa sii galaan habeenkii guryahaas ma laga seexdo biyaha waa sii galaan saasaa wax u jirto waa kaamka siidka biyahana god waay godu u yahay kaamanka amal ma aha taag ma fuulo god waay waan biyaha meeshay u degdeena guryaha waa buuxsameen ma hadda wax naga caawiyay ma laha ana kale iska caawinay ana kale iska bixinay meeloley loosa sameeyey meel oo ka baxaana la sameeyey jidka markii lagu ridana meel oo war ahaa jirta oo gadaal jirta dadka waa lasoo gurmadiley kuley waa la bixiyey biyaha waa la iska bixiyey guryihii galay biyaha waa laga bixiyey macnaha biyaha meelaha loo qodqodaa meelaha la qodaa biyaha waa la dhuminaa meelaha lagu shubaa mayjidaa la bixinaa meel guryaha dhexdooda la duduleelinaa meelaha laga dhadhex bixinaa markaasaa jidka oo laamiga saas darita loogu geynaa markaasay sii baxaayeen oo wararka oo hadda qodanoo biyaha gaarayen saasay ku gaarayen kuwa dawladda samaysi waay oo wararka ah marka anaka baaldiyaala iskaga dhuminaa meelahan ku shushubnaa waa toosinaa saasaa baaldiyaasha lagu waa tahay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadka ku nool xeryaha lagu barakacay ee magaalada muqdisho oo ka warramayay saameyn uu ku yeeshay roobka dayrta oo ka curtay magaalada muqdisho
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay weli erge ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaa inoo soo socda xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diray magaalada baydhabo aanse ku horeeyo mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xidhiiray teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban waana kan isaga oo ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa
magacaygu waa cabdi axmed faarax walaalle waxaan joogaa deegaanka la yidhaahdo godin labe tuulo u dhow oo la yidhaahdo magaranaysaayey waxaa la yidhahdaa gaaliyeel waxaanu codsanaynaa waxaan codsanaynaa hay-adaha gargaarka abaar iyo colaad iyo adduunyo maarata dhibaato dhan baa ka jidha waxaan codsanaynaa in la ka soo gaaro oo dadka deeqda bixiya iyo hay-adaha wax bixiyaaba ay magaranaysaa naga soo gaaraan meeshaas abaar afar saddex sana nagu haysata colaad w waa colaad oo waa ka dhibaato waxaanu marka codsanaynaa in la ka soo gaaro waa macsantii reer
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa muwjadda efemta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysaay weli erga ayaad nagala socotaan barnaamijka maanta ayaynu ku guda jiraa iminkana kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray sayladda xoolaha ee magaalada baydhabo waxaa soo jeedinaya wariyaha reediyow ergo muxiyidiin xusni
kulanti wacan dhegaystayaal waa muxudiin xusni oo ka soo waramaya sayladda xoolaha ee magaalada baydhabo suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waxaa ka jiro isbeddel qaybta ariga oo hadda aan ka soo hadlayo waxaa iiga muuqda taray yar oo ari ah sidii hore uma buuxaan xoolihii faraha badnaa ee ariga la keeni jiray qaybta lo-da gebi ahaanba hal neef xitaa ma joogo qaybta geela ayaa uga badan oo xoolo fiican ay ka joogaan marka sababahaas marka hore aan weydiiyo yuusuf xasan oo ka mid ah dilaalinta suuqan jooga yuusuf maxaa dhacay geel keliya ayaa ii muuqda arigii taryar ayaa ka joogta lo-dii qaybteed waa eber maxaa dhacay sax ku jiraan irinka horta roobta haddii ka badata roob horaanaa la rooga boholoo iyo meelo biyo wadaan irinka mahagudubu kora looda bilkuliyanba abaaro sheebadadii geb ahaanba yaraad geelana ada isbedelkan naamada ilaahay koytashaanti geel hogoo gaalowi baagi oo yani horaanhay oo neefkii hore labaad isiiyed soddon milyan geel hadda aad buu u qaaliyoobay sababta maxay tahay marka sababta gobobka sheene naamada ilaahay yeesheenti geela oo neefkii daraad labaad isiiyed soddon milihayti soddon ilaa milyan soddon iyo saddex milyan roog oo kun iyo afar bool kun iyo saddex bool iyo konton amalan dhikante haa neefkii oo suguntada oo dhaadhaadka eh labaad ishan labaati shan labaati ilaa i kun dolaran dhikanta haa yahdiroogoragna labaati ilaa labaati sedirogi qaybta saddexaad oo yani geela oo kawaanka winga oo hamarlan dhooflaay tanka yar labaati milyan ilaa i tumi siyeed milyan hordaangna tumi ili milyan tumi todoba milyan ay baaga alxamdulilah marka ma kala socda maadaama qiimo uu ku kordhay geela waxaa la iibinayo laba toddobaad kadib markii roobka uu da-ay ma socda aad ma loo iibsanaya alxamdulilah iyadan sooda dhoofitaan kalmajar hamar ilaa iyo meelo lan wade baydhabo kawaamo fara badan ka furan alxamdulilah socdaadariga iga waran qiimaha bariimada suguntada irinka qiimaga neefka iringa bariime eh boqol dolar waay lama ishan lama milyan usuba tirisba iidan yar adiib aragayta qaybti lamaad milyan ishan bool milyan ilaa bool oo lixdan dolar toddobaatan dhikanta tan qaybti saddexaad milyan ilaa milyan boqol afartan dolaran dhikanta ariga waxyaabaha loo iibsanayo ma ganacsiyo meelo kale la geynayaa mise waa qaleen iyagana eriga qaleen oo hamar ilaa baydhabo ilaa dhagaalka kan eh oo neefka dhagaal eh oo yani bariime milyan ilaa bool milyan saddex boolu ruudmo yaryaro yani dhagaalka eh siyeed bool sagaal boolu wanqarada maybalan dhoofitaanka langaade usuba sedeno amaloy han kiyar oo kiyar siyeed bol saalbol han kal milyan ibogol kan wiin bogol dollar waay samada wiin jarka la milyan la milyan ishanbol bogol dollar dhikando qaybaha dilaaliinta ayaa saameyn ku yeelatay tirada ariga yar ee halkan toddobaadyadii u dambeeyey la keenayey iyo lo-dii oo gebi ahaanba dilaaliintii wax kala iibinaysay iyagana suuqoodii meesha xumaaday oo saamaysay bal dilaaliintana sida ay u saamaysay qaybta ariga iyo lo-da ka waran maadaama xoolo badan aan ka joogin labadaas qaybood ha macnaha dee hoola dalaalayda wali suuqoo ilay gadafadan haddii suuqaba hoola yaraadaan alxamdulilah haddii baadaan alxamdulilah marka haddii baadaan wala helaan haddii tan way kasaa wareele yani marley furo ma doonan roob roobka le walaay nicmada haddii baadata alxamdulilah horley nicmo kale horlansii gale lama beer sadbeer afar beer haddii yani suuq si hoolejan yaraadan walay kuwe maanaa alxamdulilah walay lakuhele haddii la magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda waxaa ka daayay roobabkii deyrta waqtiyada deyrta ee hadda oo kale lagu jiro oo roobka sidan u do suuqa ma wuxuu noqonayaa meel mashquul badan oo xoolo badan la keenayo mise sida hadda bilowga aan ka arkayno roobabka ayaa saamaynaya oo suuq waxaa adag in xoolaha la keeno maya maya iyada hoolan koyan iyada hoolan koyan dadka baadiida mayba yani lugta kiirinta meelmay beer abuura lakajaran hoola naftiyo si abaari walanhaayango ilaa iyo yani neef kasta ma baahanya ilaa iyo yani roobta idanka gobadaas use is i qashin iwal ku helow yani reebo fade dhume dadka mashquulkaas beeroon abuursho iyona hoolon lay daayahayangma seylid eeda hoolonkoya eed eed eeda hoolonkoya kaasi wuxuu ahaa yuusuf xasan oo ka mid ah dilaaliinta suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo oo raadiyo ergo u waramayey waa muxudiin xusni oo maanta ka soo diyaarinayey qiimaha saylada xoolaha ee magaalada baydhabo inta barnaamijkan la mid ah dib dambe u kulmayno xubintii qiimaha ayaan halkan kusoo gebagabaynayna
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allaha yow ha yeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arkus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan nagu shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anugu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan usoo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaadey oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaas rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniinta idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aada isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aada isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobabka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabada
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshe ee markana kusoo dhowaada dhegaystaha labaad oo isaguna maanta nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban
asalaamu calaykum radio ergo waa idin salaama dhammaantiin idaacadda iyo shaqaalaheeda waxaan kasoo hadlayaa tuulada korodhi ee hoos timaada magaalada hobyo u jirta boqol iyo labaatan kilomitr gobolka mudug waxaa magacayba waa xusmaan cali salaam walaalayaal waxaan ka cabanaynaa kuleyl aad u daran iyo abaar roobkii oo naga soo daahay motoorkii oo naga halaabay xaalad bini-aadanimo waa meeshaa ka jirta intaa waxaa noo dheeriya xoolihii oo naga jifan cudur la yiraah aanan aqoonin wax la yiraahdo oo aan anagu dhabar jibsho u naqaano unbaa ah xoolihii nooga dhacay oo dhabarka kala jebayo oo neefku su u socdo uu dhabarku kala furfuranayo lafta dhabarka dhan kala furfuranaysa wax la yirahna ma naqaano wax lagu daaweyna ma naqaan waxaan rabnaa in talabixina laka siiyo cudurkaas neefka xoolaha ariga dhabarka ka jebinaya in talabixina laka siiyo ayaan rabnaa asalaamu calaykum
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio wergodet o r g iminkana shabeellaha dhexe mar kastoo ay abaara dhacaan ama ay fatahaada dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan xoolodhaqatada iyo weliba dadka beeralayda ah kuwaasoo inta badan ku tiirsan biyaha roobka iyo weliba webiga marka uu khasaaro soo gaaro ma helaan intooda badan meelo ay ka qaataan deymo ama caawimaad kale haddii ay helaanna waxay noqonaysaa mid aada u yar haddaba shirkadda power of greed ayaa waxa ay dadka xoolodhaqatada ah u samaysaa in xoolaha ay ugu beddesho solar kuwaasoo qaarkood u isticmaala qaab ganacsi ah dadka beeralayda ahna waxay u samaysaa in ay deymiso soolarka bamka ah ee loo yaqaano ama ceelka lagu isticmaalo si ay beeraha ugu fashaan kadibna ay si tartiib tartiib ah lacagta uga qaadaan ama ay dalagga soo baxay ama ay dalag ugu bedelaan haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaha redio ergo maryan sheekh cabdi qaar ka mid a xoolodhaqatada iyo beeralayda ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka faa'iidaystay barnaamij qaabdaymeed ah oo ay ku helayaan iftiin iyo ganacsi oo loo adeegsanayo soolarka laga dhaliyo cadceedda maxamed aadan qoorey oo ku nool tuulada banaane oo jowhar u jirta laba kilomitir dhanka waqooyi oo hadda goob ganacsi oo yar ku haysta deegaanka ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaystay qaabkan barnaamijkan ayaa ah in dadka xoolodhaqatada ah si ay u helaan iftiin oo xoolahooda ku beddeshaan aaladda soolarka maadaama xilli walba aysan heli karin lacag kaash ah waxaan furtay markaas meel oo xaafadda ka mid ah tabakaayo oo yariis ah oo baadiyaha ay iska yimaadaan oon jaajir oon habeenkii ama maalintii oon ugu jaajirayo oo sidaa taysi aan ugu furtay hadduu halaawo hadduu solarka markaas orax olaa waxaa lagu bedelaayo jet control waxaa lahayo iyo factor aan markaasite aan u isticmaalaa jet controlka waxaa lahaa batriga iyo solarka u dhexeeya waa lagu kala ogaadaa macnaa cabir oo lagu kala ogaado ee ayaga ay yaqaanaan waayo aniga ma aqaan laakin ayagaa yaqaanaano aana ku waxeeyan ayagaan u yeerta aniga maba aqaanabo ayagaan wacdaa haddaan fahmi waayo ayagaa imaadaano ayagaa waxeeyaano aniga meel laga mara ma aqaanabo waxa uu sheegay in iftiinka uu uga faa'iidaysto guriga iyo xoolaha oo looga ilaaliyo bahalaha axmed ayaa qaabkan ku helay kadib markii labada kun iyo toddobadii uu neef iiba keensaday suuqa magaalada jowhar kaasi oo ku waayay qiimo fiican balse loo sheegay in ay jirto qolo dadka soolarka uga bedesho xoolaha sidaa ayuuna ugu tagay shirkadda power of greed oo ay aas-aaseen dhalinyaro soomaaliyeed oo qurba jooga iyo kuwa gudaha soomaaliya jooga waxaan ku siinayaa solarka waxaan ka yareynayaa si markaasita macquul ah ee ogow solarka waxay dhaas waxuu joogay laba boqol iyo labaatan dollar mana awoodin xilligaas in aan taagto amba aan dhiibto marka waa liga yareeyey waxaan ku heshiinay markaasayti sida ay tahay idaha haddou markaasayti oo dhala sumeen inuu asiga uu leeyahay haddou orgi waxar amba oo dhalana asiga inuu iska leeyahay haddouwan oo dhalna aniga aan leeyahay guuleed maxamuud axmed oo ah aasaasaha shirkadda power of greed oo bixisa adeeg koronto oo laga dhaliyo cadceedda ayaa sheegay in fikirkan ay ugu talagaleen in dadka ay helaan koronto raqiisa oo ay ku isticmaali karaan baahiyahooda shirkadan ayaa ka shaqaysa gobolka shabeellaha dhexe
ninkii kow dhalinyarada noo yimid waxaan ka dhaadhaciyey arigan hadduu arig noogu bedelo in solarkan uu faa'iido ka helaayo laakiin wuxuuna dhahay arigayga waa ka qiimo badan markaasa waxaan idhi saan u fahamsay waxay ahayd kow arigan boqolkiiba konton abaaraad dilaysa taas waa wax jiro sanad kastaba abaaraa timaado abaartan darteeda u dhintaa arigan boqolkiiba labaatan arigan ama gabar dhalatay ama wiil dhashaa loo waqlalaa ama qof aroosaa loo loo sameynaa ama qof asiga dhanba boqol iyo toddobaatan boqolkiiba toddobaatan qof wax sadaqaa lagu baxshaa ama abaaraa disho marka asiga dhanba waxa waaye boqolkiiba soddonu faa'iido ku hayaa qof teeda kale arigan markuu lix sano gaaro ariyada ariga badanaa da'diisa kama kama badna toddoba sano marka lix sano ama shan sano markuu soo dhow yahay marka noloshiisa waa sii dhammaanaysaa faa'iido ma leh marka marka khasaaraas kusii socotaa marka inaad iska gediyaa kuu dhaanto marka looma sheegin qofkan baadiyaa jooga arigan qiimihiisa inta badan dahaysi arigan waa dhimana waxa uu sheegay in ariga lagu bedesho soolarka ay ku xiran tahay wakhtiga uu joogo neefka oo ah in uu suuq leeyahay ama ay tahay xilliga ay suuq la-aanta jirto sida xilliyada abaaraha oo kale hal boqol oo waad oo solar aan ugu bedelaynaa markii uu uu yahay waktiga abaarta oo ariga uu joogo soddon dollar ilaa konton dollar waxaan ugu bedelnaa konton waadan ugu bedelnaa dadka qaarkoodna ganacsi u isticmaalaan waxay ku xiran tahay habka oo loo rabo iyo guriga loo isticmaalayo laakiin badanaa dadka waxaa ku filan hal ari solarka waa lagu bedeli karaa dadka baadiyaha joogo horta koronto badan ma isticmaalaan waxay isticmaalaan in la dhigmato konton waad camal ay isticmaalaan kaasoo u shidaayo mataqaanaa laba qol ama saddex qol koronto u shidaayo lix saacadood u shidaayo nal raadiha ku dhegeysan karaan bishii waxaa ka baxdo sideed ilaa toban iyo shan dollar waxay ugu baxdaa faynuus xun oo la shidanayo oo qiiq ka baxayo oo caafimaad darro u keenayso iyo iyo bateri loo isticmaalayo toosh ama b b c lagu dhegeysanayo beeralayda ayay ku kala heshiiyaan qaab ah in si deyna ay u siiyaan solarka bamka kadibna ay la qaybsadaan dalaga uga soo baxa beerta inta uu si rasmi ah uga bixinayo lacagta lagu leeyahay marka anaga waxaan sameynay wax la yidhaahdo aan kula heshiinay okay dhib ma leh solarkan waa u baahan tahay solar bam baa u baahan tahay solar bamkanna lacag ma haysatid marka at least labaatan twenty percent camal iska bixi oo lacag yar waayo aad boqol dollar wax ka yar ku bilaabaa kabacdina mataqaanaa haruurkan kuusoo go-o lix bilood saddex bilood hal sano intuu kuu go-ayo sisin waxaad abuurti waa kula wadeynao mataqaanaa boqolkiiba kontonaan kaa qaadanana ilaa tartiib aad iskaga bixisay marka waxaan garanti ugu dhigaynaa ceelkaas in uu solar bamkaas ugu shaqeeyo benziin kama baxayo ilaa sanadkii labada kun toddoba iyo tobanka oo la bilaabay barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay saddex boqol oo qoys oo beeraley ah iyo boqol iyo konton qoys oo xoolo dhaqato ah oo ku kala nool tuulooyin ka tirsan degmada cadale ceelmacaan jowhar iyo meelo bulo buurta u dhow guuleed ayaa sheegay in marka beeralayda ay u sheegaan qorshahan ay ku dhashaan waan dardaarmaynaa si haddii aan dhinto deynta loo bixiyo dadkii mogtahay maalin kasta wacdiya loo sheegaa waa daad dhimintaa qarba waa dhimanaya qofka ka jira waxay tahay dhaqaalaha soomaaliya ama qofkii lagalama hadlo dhaqaale kor iyo wax kororsi lagama hadlo maalin kasta waxaa loo sheegaa inuu dhimanaayo ama naar gelaayo marka haddii loo cadin lahaa loo sheegi lahaa dhaqaalaha inay wax la faa'iidaysan karo qofka walwalka waa ka baabi'i lahaa marka waxaan u sheegnay in qofkaas beeraleyda haddii ou dhinto ama wax gaaro ilaahay ha ka badbaadiye in aana anaka deen u haysan oonan ka rabin oonan u qabsanhaynin mataqaanaa oon wax ciddiisii aan wax qabsanayn intuu nool yahay hadduu deynta iska baxsho waa iska baxsho hadduu dhinto allah u naxariisto qofkaas wax ma ka samayn karna marka taas marka taasaa taasaa dhiirigelisay inuu uu ganacsiga nala galo cabdiraxmaan cali abuukar oo beer ku leh magaalada jowhar ayaa sheegay in bishii febraayo ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobanka la deymiyey solar bam ah oo qiimihiisu gaaraya kun doolar lacagta ayuu sheegay in fasalkii laga qaado hadda waxaa lagu leeyahay laba boqol oo doolar waxaa ii sheegay dad oo deegaanka ah oo ay soolaro u saareen guryaha oo oo if ah elays ah iyo dad ku shaqaysta xataa oo filinjeera iyo wax noocaas ah waxaa ii sheegay in soolaro qolo soolaro bixiso ay magaalada joogto anigana markaa waxaan isku dayay solar biyaha soo saaraya macalbamkii inaan helo qoladiiaan la xiriiray barnaamijkayga iyo inaan beeraley ahay webiguna mar biyo aan ka waayo aan u sheegay beertana markaa wax lagu tabco aan la heli karin oo ceel ay u baahan tahay beerta marka ceelkii si biyo looga soo saaro oo aan ugu manaafacadsado waxay ii sameeyeen bamkii iyo soolarkii inay ii saaraan waxaa damiiniga noqday yar ilmo adeen aan nahay waxaan ka gatay boosaan ka gatay laakiin weli ma dhisin booskii jooro igu yaalaa haddii ilaah yaraa waxaan rajaynayaa marka inaan booskaas dhisto haddii qarashka aan iska bixiyo kadib sababtoo ah ilmihiina waxaan meel u dhigtay maryamo sheekh cabdi erga radio jowhar
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda ergoh idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio wergodot o r g waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo gobaad iyo weliba warbixino kale hase yeeshee iminkana kusoo dhowaada dhegaystaha saddexaad oo isaguna maanta ka qaybgelaya barnaamijkeena maanta waana kan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waan salaanay salaanka bacdi waa buluug balaag oo jooga magaalada caabud waaq waxaanu walaalayaal ka cabanaynaa baco iyo daawooyin dhacay iyo irbado iyo makiinado iyo timo iyo balaayo laga soo xarraasay magaalada baa waxaa la dhex keenayaa xoolo dhaqatada xoolihii baa cunahaya halkaasna waxaa ka imaanaya caafimaad darro aada iyo aada u weyn waxaan kaloo ka cabanaynaa idaacadaha ka hadla magaalada caawud waaq yaa waxay afar iyo labatanka saac xayeysiiyaan waxaa jooga yidhahdaan taqaadiir aqoon leh oo dadka baarahaya oo caafimaadkooda iyo waxooda aada ula tacaalahaya caawud waaqana ma joogaan dad aqoon leh oo dadka cudurrada uu qaba yaqaana ma joogaan daawada ay la siinahayana waa daawo dhacday qofkii iska bukaan socod ahaa markii daawada dhacday la siiyo haddaasna wuu dhacaya marka waa insalaamayna idaacadda
baar dheere boqolaal qoys oo ku kala nool saddex xero oo ku yaala degmada baar dheere ee gobolka gadoh ayaa loo dhisay baraago si ay u helaan biyo warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo faahfaahinaya axmed cumar saalixi kun iyo laba boqol iyo toddobaatan qoys oo barakac ku ah saddex xero oo ku yaala duleedka degmada baardheere gobolka gado ayaa markii ugu horreysay shan iyo tobankii bishii hore loo sameeyey lix baraag iyo saddex xaamood oo ay biyaha ka dhaansadaan qoysaskan oo intooda badan xeryaha ay degan yihiin tan iyo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii oo abaara ay ugu soo barakaceen deegaanadooda waxay biyaha ka heli jireen webiga jubba oo xeryaha u jira ilaa saddex kilomitir waxaa mararka qaar ku dhacda inuu webiga biyo yareeyo taasi oo ku qasbi jirtay inay cabaan biyo aan nadiif ahayn sida uu sheegay maxamuud saalax oo ah agaasimaha biyaha fayadhowrka iyo nadaafadda ee hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay oo baraagahan samaysay wuxuu sheegay in arrintani ay u gol leeyihiin sidii dadka barakacay looga taageeri lahaa helitaanka biyo nadiif ah ruqyo xuseen oo deggan xerada kaamjirix waxay ka mid tahay qoysaska hela biyaha raadiyo ergo ayay u sheegtay in maalintii sidii tobanaad ay cabayso biyo nadiif ah oo xeradeeda loogu geeyey waxaa maalintii guddi loo xilsaaray bixinta biyaha ay siiyaan afartan litir oo qoys kastaaba loo qoondeeyey biigelin baa noola sameeyey hootigaan degannahay waa iska fiicanna ilaahay baa mahadlay nolosha kale waa iska noor maalmeed maalin waa helnaa maalin waa weynaa wixii ilaahay noo calfo waan cunnaa laakiin hadda magaaladii baan muxuu ahaa dadkii baan isaga dhex noolnahayoo dadka walaalkay qof gacanba maalinteedaa la barkadaaye walaalow kiilo ii qaadiy walaalow maxeedi bariisi baa maxeedi miig ku celceliya ruqyo oo qoyskeedu ku kooban yahay toddoba qof waxay ka mid ahayd qoysas ka soo barakacay abaaro sanadkii laadakuntobaniyotoddobadii ka dhacday deegaanka faahfaacdhuun ee gobolka gedo waxay sheegtay in nolosheedu ay ku tiirsan tahay dhaqaalo ka soo gala miis yar oo ay ku iibiso qudaarta oo uga furan xerada gudaheeda oo hal ama laba mar ay wax cunaan maalintiiba sayniib cabdi aadan oo ka mid ah haweenka deggan xerada horseed biyahana ka faa'iidaysanaysaa waxay sheegtay in ay ka mid ahayd qoysas shan sano ka hor ka soo barakacay miyiga tuulada buusaar ee ka tirsan degmada ceelwaaq markii xoolihii ay dhaqanayeen ay ku baaba'een abaartii xilligaasi saynab oo afartan iyo sagaal sana jir ah wuxuu qoyskoodu ka kooban yahay ilaa afar toban ruux waxay sheegtay in abaartaa ay ku weysay boqol neef oo ari ah soddon geel ah iyo toban neef oo lo ah taasi oo ku kalliftay in qoyskoodu ay degaan xero barakac waxay sheegtay in noloshoodu ay hadda ku tiirsan tahay laba doolar oo maalintii ay ka hesho qaadista qudaarta oo ay u samayso dadka iibiyo aabbaha reerka uu ka soo helo falista beeraha oo mararka qaar uu shaqeeyo yoomihii hadda laba caagoo biyaan darsanaa waa namcaysanay waa ku raysanay kolka hore biyola'aan baan nahaysanay xoogeydaan foofaa qudaarayda iyo yaanyolayda iyo dadkaasaan bagaashka iyo qashimaha la aruuriyaa dabkaan ku shidanaa waa xaaqimaha iyo mbabisada iyo waxaas garbadan waan fafiiranaa baraagahan ayaa waxay biyaha ka heli doonaan haamaha oo ka soo qaadaya motooro webiga tubooyin lagula xidhiiriyey waxaana haamaha lagu shubay biyosifeeyaha koloriinka waxaa xero walbana la siiyey haan iyo laba baraag oo biyaha kaydinaya cusmaan muuse oo ah guddoomiyaha xerada horseed oo ay ku nool yihiin dad ka badan ilaa shan boqol oo qoys ka faa'iidaysanayaanna biyaha loo sameeyey xerada taasi oo rajo fiican ku abuurtay wuxuu sheegay hadda caqabadaha haysta ay tahay in dadku ay saf dheer oo saacado qaata u galaan helista biyaha wuxuu marka hore ka hadlayaa xaaladda xerada dadkaasu wakhtiga hore waxay ahaan jireen qaar beeraley ah qaar xoololihii xoolihii ka dhammaadeen duruufo abaareed unbaa isu keentay iyo qaar ka imaaday rotaanays oo ka imaaday sida kenya oo kale ama etoobiya oo kale ka soo noqday dadka horta qaybahaasi ka kooban yihiin dadku marka hore waxay biyo u doonan jireen webiga awood uma haynin ay tuubooyinka ku gashtaan meelaha biyaha webigana biyihii oo dhiiqaa iyo yaxaas khataro badan ay keeni jireen iyo cudurro badan haantan marka naloo sameeyey oo inoo samaysay aad iyo aad baan ugu diirsanay haantaas waa lagu raystay walow lafteeda ay ku filineen oo ay u ficnaan lahayd oo soolarka biyaha uu jiidmada ku yar tahay oo aan u baahnaan lahayn motoor si biyaha macnaha ay u bataan oo bulshada ay u gaaraan biyihii mararka qaarkood way yaraadaan oo soolarka waxaa laga yaabaa ilaa toddoba saacadood ilaa sideed saacadood inay ku qaadato inuu haanta macnaha biyaha ku wado haddii hadda motoor la helo xilli walba biyaha diyaara iska aan lahayn laakiin mararka qaarkood in biyihii ayba haanta ka dhamaadaana dhici karta waxaa laga yaabaa wix goobo cayiman weeye dadkii way ku badanayaan laftoodayaa fayl gelaya macnaha xoolaha cadaadiskaas un bulshada culayskeeda iyo biyaha yaraantooda ma ogi waa laga raystay webiga maamulka iyo hay-adaha gobolka ayaa dhowr jeer hore isku dayey inay ceelal ay ka qodaan degmada baardheere iyagoo inaan laga samayn karin deegaanadaasi iyadoo kuwa hore loo sameyn ay dhanaan noqdeen oo dadku aanay cabi karin axmed cumar saalixi idaacadda ergo baardheere
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaashana maqlayo weli erga ayaad nagala socotaan iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diray magaalada laascaanood waxaa soo jeedinaya wariye faarax dubad
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta idinka imaanaya magaalada laascaanood waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah faarax dubad barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkii aad laba jeer ka dhegaysataan raadiyaha bili-aadinimada ergo waxaa maanta martiin oo ku ah doctor xasan coobe oo ah dhakhtar cudurada guud iyo cudurada haweenka kana howlgala cusbitaalka fayo ee magaalada laascanood waa mahadsan tahay faarax aadiyaad waa kuna mahad celinaya sida fiican ee brograamkaas aada u diyaarsaan dadkuna ay uga faa'iidaystaan haddaan u gallo dhegaystaha ugu horeeya
asalaamu calaykum radio ergo dhakhtarka radioga waxaan weydiinayaa magacaygu waa calimo maxamed joogto degaanka buuhor magacaygu waxaan waxaan ku bilaabayaa wiil yar oo xanuunsan iga xanuunsanayo kaadigu qabato oo iftiis xidho oo laba jira maxaa ahayde waxaan ku daweynaya maalin walba kaadigu qabanayso iftuna ay isxidhayso waayo
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabb alcaalamiin haddaan ku hormarno xaliimo aad baan horta ugu mahad celinaya xaliimo runtiisa ula soo xidhiidhay buuhooda zon bay joogtaa xaliimo horta waxaan rabnaa inaan u sheegno ciyaalka yararka ah ama caruurta yaryar oo weliba wiilasha ah markii laba sano ilaa weliba shan sano ka hooseeyaan waxaa ku badan waxaa loo yaqaan u t i-ga ama infectionka ku dhaca kaadi mareenka waxaa kaloo raaca oo qodobka labaada oo ugu badan oo keena inay kaadida ilmaha yarka ku dhegto ama ay isxidho waxa la yiro lithias waxa loo yaqaano ama dhagxaanta iyaguna kaadi haysta ama keliyaha adigu tuubada kaadi mareenka ila keliyaha iyo intaaso dhan baa isku xidhan haddii dhagxaan kaga jiraana way way keentaa marka xaliimo waxaan leenahay oo keeni kara waxa weeye infection inuu leeyahay ilmaha yarka waxaa dhici karta xitaa inuusan gudnayn oo inagu gudniinka horay wiilasha aad baa loo dibdhigaa hore looguma degdego inuu efishin leeyahay bay u badan tahay ilmahaas marka waxaynu leenahay ama dhagax baa ku jira ama efishin buu leeyahay waxyaalo kale oo dhaca oo kaadidina dib ugu carto keliyaha uu ka jiran yahay waxyaalahaas kale waa iyagu waxyaalo kale baaritaankeeda lagu ogaanayaa laakiin mosi wax ugu badan hadda ka fakerin waxa weye efishin inuu leeyahay ama dhagax ku jiro marka waxaan kula talinayaa iyadu waaba dhowdahay inay dhakhtar la soo xidhiidho oo timaado commuter baynu saarayna ama altrasound baynu saaraynaa kaayadana waynu ka qaadana efishin baynu ka baaraynaa si fudud baa loo daaweyn karaa hadduusan gudnayna marka la daaweeyo kadib in la gudo bay noqonaysaa marka xaaladiisu marka xaliimo iyadoo mahadsan waxaan leenahay ilmaha dhakhtar gee ka efishinka kaadi mareykan ku dhaca ayaa ku badan ciyaalku markay intaa leegyihiin saa darteed dhakhtar la xidhiid yani waa efishin bay u badan tahay antibiotic baana la siinayaa si fudud insha allah baaritaan fududna waa loo sameynaya haddii lahaydba aada ayaad u mahadsan tahay doctore xaliime maxamed oo joogta deegaanka buuhoodle waan jeclahay su-aashaasi in dhakhtarku kashaafiyey talo wanaagsanna siiyey haddaan u gudubno dhegaystaha labaad waxa uu joogaa deegaanka gowsa weyne ee degmada gar adag ee gobolka sanaag ma uusan soo sheegin magaciisa waxa uu dhakhtarka weydiinayaa waan salaamayaa bahda kheyr iyo ergo waxaan kasoo hadlayaa tuulada goosa weyne ee ka tirsan garadag waxaan doctoorka weydiinayaa keliya xanuunka waxa lagu daweeyo amaadsanti waa mahadsan tahay faarax bukaankaas aad baynu ugu mahad celina isagana goosa weyne jooga runtii magaciisana muusan soo sheegin laakiin waxaanu ugu gudbinaynaa si fiican taladeena ayaynu u gudbinaynaa dadka soomaalida uma badna dad biyaha caba biyahooda waa yarhin keliyuhu bini aadamku waa filterka meesha keliya ee jirhka filter garaysa oo qashinka ka reebta dareerayaasha jirhka ama dhiiggaba sifaysa oo ka reebta wey soomaalidu waxay leeyihiin ilaa uu qofku haraado biyo ma cabayo qof kasta oo soomaaliya jooga oo biyaha yaraysta waxaynu rajaynaynaa inuu keliyuhu xanuunayaan saa darteed efishin keliyaha ku dhacaya golimeronofritis waxaa ku dhici kara efishinka kaadi mareenka intuu ka tago kor aado isla tuubada kaadi mareenka ku dhaca ayuu yeelan karaa iyaduna xanuunkaasi leedahay qashin oo dhagxaan baa ku ururi kara kuwo auto immune la yihaahdo oo markii uu rabto keliyad inay wax filter garayso ay elerti intay ka qaado auto immune ama waxa weeye difaaca jirhku uu weerarayo kelida baa iyagana jirta bukaankaas markan waxaan leenahay gaws weyne jooga keliyaha waa in la baaro waa muhim keliyuhu saa darteed marka waxa keena waa ama infection baa ku dhacay isaga laftiisa ama dhagxaan baa ku jira ama auto immune disease weeyo waxaad samaysaa biyo badan cab kaadidaada badi ha isku celin kaadida waa tahay dhegeystahaasi jooga deegaanka goosaweyne ee degmada garadag ee gobolka sanaag aad ayuu umahadsan yahay sida wanaagsan ee uula soo xidhiidhay barnaamijka dhakhtarka raadiyaha haddaan u gudubno dhegeystaha saddexaad asalaamu calaykum radio ergo waa mahad shaac salaawo idinka soo wacaya degmada caabuwaaq gaar ahaan baadiyaheeda waxaan dhakhtarka weydiinayaa ergo xanuunada sida baalkan la yidhahda xanuunka cagaha guba xanuunka baalkan la yidhahda hameenkii markay tahay lugahu ay ku hurayaan iyo xanuunadan baalkan la yidhahda kala duduwan oo kaayidu dib u rooreyso iyo xanuunka neefta labadaas xanuun yaan dhakhtarka waxaan rabi lahaa reeriyo ergo inaad ii gaarsiisaan horta waxaan u sheegaynaa ninka la yidhaahdo mahad ilaa labaatan waxyaaloodba waxay keenaan gubashada cagaha horta si fudud markaan uga jawaabno waxyaalaha ugu badan ee keena waa neerfayaasha neuretic pain baa la yihahdaa weliba hameenkii caguhu inay huraan bay dadku keenaan sida dadka sonkorta qabo kale marka inuu sonkor qabo iyo in kale ma dareemi karno dadka sigaarka caba dadyoogaas way ku yimaadaan waxay kaloo ku yimaadaan dadka xanuunada neerfaha qaba oo ama xididada ay xidhmaan lugaha oo kale way keenaan dadka aada khamriga u caba luga xanuunkaas way leeyihiin haddii nafaqadiisu dhiman tahay nafaqadu hadday dhiman tahay oo vitamin b-ga two alifka oo kale ama vitamin sigiska ama folig isilka uu ku yaryahay arrintaas way ku keentaa hadduu cunaha uu baro ku leeyahay oo kale way ku keentaa infection ku keenaa haddeer marka isagu wuxuu leeyahy waxa la yihahdo classical sign mar haddii caguhuna hurayaan infection infection mataqaana kaadidu dib ugu noqonayso waa classical sign calaamad iska caana weeye waa infectionka kaadi mareykan ku dhaca isagana saa darteed waxaan leenahay waa inuu si ugu haboon dhakhtarka u tago waxyaalaha kalean kula talayna waxaa ka mid ah intaa ka hor hadduusan gaadhayn farmasigoo kale uu tegi karaa antibiotic fiican hadduu ka helayo sida augmentinka klinika layahdo kale amoxiliinka iyo hadduu helayo klinika inuu soo qaato biyo badan ku cabo iyadana uu isticmaalo kadib intuu dhakhtarka lasii xidhayo uu kaga sii roonaanaya insha allahu tacala haddii lahaydmo doctoorkaada ayuu mahadsan yahay haddaan u gudubno dhegaystaha afaraad asalaamu calaykum hal asalaamu calaykum aad baan idiin salaamay dhammaantiin radio ergan waan idin salaamay boqolkiiba boqol salaankan iyo laban hawada idiisu marinayaa waxaan ku suganahay gobolka sool degmada kalabeed baan ku sugana dhakhtarka waxaan weydiinayaa dhakhtarka aada idiin salaamay waxaan weydiinayaa waxaan ka cabanaya wejiga ayaa nabara yaryaro yururuc oo aada iyo aad u tira badan ayaa iga soo baxay waa aada cuncun aada iyo aada uga tira badan baan ka dareemaya marka walaal maxaa lagu sababayn karaa nabarada yaryarada yururucaay faraha badan maxaase lagula tacaali karaa ee lagu daweyn karaa cuncun aada u tira badan bay leeyihin waa intaa wejiga qura aada baa iga salaama dhammaantiin meel kasta aad joogtaan walaal waa u mahad celinaynaa dhegeystahan wuxuu joogaa magaalada kalabayd horta waxaa laga yaabaa soomaalidu faaraxo way iska taqaanaa waxay yidhaahdaan qofkii finan ka soo baxaan namarka iyo findoob bay iska yaahdaan iyagu waxaan tuhmaynaa ninka maadama nin dhalinyaro yahay halkiisa iska joogo inay duxdu ku badan tahay waxa weeye maqaarka ama in ay waxaa dhici karta waxyaalaha sida cambaarta iyo iyo waxyaalaha cambaarta iyo waxyaalaha sina yihiin maadaama ay cuncun leeyihiin iyadana waxaan rajeynaa insha allah inay inay cambaarta kale hadday aduu leeyahay oo wejiga dee qolfo iyo ixsaasa ku leeyahay ayadana way keeni kartaa waxyaalaha keenay ka mid tahay marka haddii ay sidaas yihiin inagu de maynan arkin aynu qiyaasaynaa agni falgaris inuu yahay baynu qiyaasaynaa xataa waxyaalaha stresska iyo welwelka iyo walaaca iyo waxyaalahaas way keenaan waxyaalaha uu ismariyo ama hadduu daawooyin qaato oo kale daawooyinka dhimirka oo kale dadka qaata lithiumta oo kale iyo waxyaalaha keenay kamid tahay oo sii cariya finanka nabarka wejiga kasoo saara
intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo idinka imaanayay magaalada laascaanood waxaana maanta martinoo ku ahaa doctor xasan combe oo kamid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada laascaanood tan iyo intaan barnaamijkan lamid a ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
waa tahay saaxiibadana dhegaysanayow qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray iminkana kusoo dhowaada barnaamijka goobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka waxaa soo saartay soona jeedinaysa leyla cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka toddobaadkan waxaynu kusoo qaadanaynaa gabar da'yar ah oo ku nool magaalada dhuusamareeb oo beerta calafka xoolaha caasho axmed xasan oo lix iyo toban jir ah waxay muddo toddoba bil ah calafkan ka beertaa masagada ama haruurka oo ay diyaariso toban beri kaas oo ay ka gataan dadka xoolaha leh ee uusan ku filnayn daaqa deegaanadooda waxay halkii baaf iibisaa siddeed doolar ama toddoba doolar waxaana celcelis ahaan lacagta ay ka hesho cawskan sida fudud loo beero bishii ay noqotaa lixdan iyo afar doolar ilaa siddeetan doolar labaatan baaf oo calafka xoolaha ah ayay bishii soo saartaa gabadhan oo dhigata fasalka afraad ee dugsiga sare ee galgaduud waxaa dhaqaalaha ka soo xarooda cawskan uu ka caawiyey iyada iyo walaalkeed inay isaga bixiyaan lacagta iskuulka oo afar iyo labaatan doolar ah waxaa inta usoo harta ay ku caawisaa qoyskooda oo noloshooda hooyadood ay ka dabarto ganacsi yar oo ay ku leedahay suuqa magaalada dhuusamareeb wariyaha raadiyo ergo safiye sheekh cali ayaa caasho kula kulantay dhuusamareeb waxaana marka hore ay weydiisay sababaha ku kalifay in ay beerto cawskan waxaan igu kalifay sababtoo ah waxaan arkay coodkeena oo dhammaanaya abaara soo laalaabanaya xoolihiiyo saa-idu baabaayo kuwii nooloo ili daraan saa-idu u ili daraan waxaa joogo xoolo abaartii la dhacdhacayo taas si dareena ii daabatay waayo waalidka waxyaabo badanoo tabira haddana xoolihii waa u biilkaara xoolihii wuxuu markuu waayo cuno oo cuno qashimada iyo bacaa inuu cuno bilaabo marka dareenku niya igu dhalisay inaan maaragtay isku daykan sameeyo waxaa la dhahaa horta neefkan intaad badar sida ayuu caano ku keenaya waxaa lagu noolyahaanba waa cudka iyo caanaha markii abaartii dhacday cudkiina waa yareeyey midda kale caanihiina waa yareeyey hadduu haysan waxyaabo badan oo iska cuni karaa oo qashimada ku jiro neefkan wuu soo baxaa wuxuu cunayaa balastikada meelaha daadsan markuu cuno calooshay ka qabanaysaa neefkii waa dhimanaya ama waa baqtinaya ka sokow in caashu dhaqaalo ay ka hesho beerista cawskan waxay sidoo kale xoolodhaqatada u sahashay in xoolahoodu ay helaan caws aan ka bixin dhuldaaqsimoodkooda islamarkaana ay ku heli karaan lacag ka yar tan uga bixi lahayd in raashin ay siiyaan xoolahooda luul xasan erkoole oo ka mid ah macaamiisha caasho ayaa raadiyo ergo uga warbixisay sida aragtida caasho ay ugu fududaysay in xoolaheedu ay helaan caws aanay meel dheer ka doonin annaga ka xooleelay ahaan wuxuu yahay iskudaygaasu mid waxtar nooleh maxaa jira calafkii ay samaysay iyo cawska ay beertay ayaan kasoo iibsanaa annaga oo ku dabarayna in aan xoolaheenna siisano annaguna aan lacagtii u qaadno iyadana cawskii ayna siiso xoolaheennayaa ku soo baxay abaartay uga soo baxeen haddana weli way cunaanoo waan ka doonanayo caasho aad baan ugu hambalyaynaynaa isku dayga ay samaysay iyo qiimaha uu leeyahay intaba deegaanka wuxuu faa'iido u sameeyey deegaanka dee xooluhu markaanoo kale abaar bayba uga baabi'i jireen maadaama cawskii ay beertay ee la siiyey la cuno oo xoolihii cuneenna xooluhu hadda abaaru kama muuqato aad bay u wanaagsan yihiin marka deegaanka wax dhanay kusoo siyaadisaa isleeya waad artay xoolaha marka horeeto dhibaatooyin hore ay wajihi jireen ee adig ka luulahaan xilligaaneeto aad nala wadaagi karto as dhihi karto helitaanka cawskaaseete sida fudud loo bacramiyey way ku badbaadeen ama wax badan uga faa'iideen maxay tahay saacaddan oo kale xooluhu gaajay wajihi jireen gaajadaas ay wajihi jireen waxay u keeni jirtay cudurro inay ku dhacaan markay gaajo timaado cudur baa imaanaya xoolahana baaba aba halkaa uga imaanaya marka xoolihii markay calafkii iyo cawskii sida sahlan loo beeray heleen cuduradiina saasay difaac uga heleen baadka xooluhu waxay ka heli jireen marka koowaad waxay ka heli jireen roobku marka uu da-o wixii soo baxa iyo wixii koley waa magaalo joog wuxuu yahay duurkaa waxay kasoo cunaan waxay ku darsan jireen wixii xaafadaha laga siiyo maadaama duurkii ay wax kasoo waayeen duurkii maba aadayaan markaad kaxaysa way kugu soo laabanayaan wixii xaafadii laga siinayana wax kuma tarayaan sacdiyo saciid oo ah hooyada caasho waxay sheegtay in dhaqaalaha kasoo gala cawskan ka sokow ay siistaan shan iyo toban neef oo ari ah oo magaalada ay ku haystaan waxay xustay in marka roobyaridu ay jirto xoolaha aan loo haynin caws la siiyo dhulkuna aanu lahayn daaqsin islamarkaana iyagu aanay awoodin in meelo kale ay usii guurguuraan oo magaalada ay degan yihiin maasha allah gurigay saaciidaad fiicana uga helay gabadheeda allaha ii deystay ayadaa hal abuurkaas ii keentay waana ay ugu saacidaa waxweyneyna iiga saacidaa ariga xaggiisa waxay ka badbaadeen abaartoo kaleeto duurkaasoo loo kaxay jira wax ma soo cuni jireen ayagoo baahana imaan jireen hadda laakiin gurigaba lagama kaxeeyaba ariga waa loo jarjaraa dadka qaarkeed waa leeyihiin "Ah, maxay tahay waxaad beeraysa iyo waxaan maxaa qoo- cunug yaraabatee maxaa waxaan kuu geliya qoorta xoola maad leedahay xilligaan ado intaan jooga maa xoolaba wax u beeraysaa waa la leeyaho dadku waa leeyihiin laakiin iyadu waxaas ma fiiriso hidideeladeeday kasii qabsataa rajo fiican aan ka leeyahay inay kasii horumar kasii gaartana waa rajaynaa insha allah dadkana waxaan u sheegayaa dee xoolaha waa lagu noolyaha waa laysku noolyaha xoolaha iyo dadku waa isku noolyihiin inay dadku beertaan oo oo la fahmo oo sidii loo beero lahaa ee xoolaha loogu saacidi lahaa guriga ku jooga way fiican tahay iyaduna dadka xoolaha leh ee deegaanadooda uu ku yaryahay daaqa ama roobku aanay ka di'in waxay ka faa'iidaysan karaan fikraddan waxaana caasho ay u sharaxaysaa sida cawskan loo beero si dad kale ay uga faa'iidaystaan marka hore waxaa laga beeraa hadda aniga waxaan tijaabiyey masagada ama hadhuudhka aan tijaabiyey laakiin nuucyo badanaa laga beeraa waxaa laga beeraa nuuca dalaga laisku yiraa frileed oo kale oo ku jirto masagada oo ku jirto galeyda qamandiga dhammaantood waa laga beeraa laakiin anaga ani ahaan waxaan tijaabiyey oo keliya masagada masakadaan tijaabiyey masakada haddaan sharaxo oo habkaan u beera masakada marka hore waad qoonaysaa weelaad ku shubaysaa waa qoonaysaa markaad qoysid afar saacadood ayay biyaha si la ooleysaa waad ka saaraysaa sakeel aad ku shubaysaa sakeelkaas waa inuu qasmiya waxaa inuu lahaado dabool daboolkaas waxaad u yeelaysaa saddex dolool ama saddex meel aad ka goynaysaa si oo u qaado mataqaanaa hawo markaad ka soo baxdo oo ku dabashay afartan iyo sideed saacadood ayay kugu keensanaanaysaa markaad waxay soo bixinaysaa xididkii ay keenaysaa markaad labadaas maalin ku xiidid oo xididkii keento waad ka kaldinaysaa waxaad ku habeynaysaa seesarka ama baafka ama baleen yar waa wada simaysaa si cukan baad u simaysaa meel hoos ayaad dhiganaysa wuxuu soo soorayaa caleen waxaa ku xito xididkiisii ayaa isgelaya caleentina koroo usoo saaraya way iscariisanaya waxan dhan waxay isku noqonaya maaragta wax cugana oo isku jiro ani isbees u dhaxinin oo iskaashanaya isku noqonaya tabanberiyo kugu baxaya markaad diyaariso sasa u diyaariso wuxuukaa ka baahan yahay halkalaasoo biyaha halkalaasoo biyaha aa afartii saacadood mar waraabinaysaa biyo badan haddaad ku shubtid waxaad dhici karto maaragtay inuu ka bato biyaha waayo meesha ma yaalaan wax biyaha ka dhuuqayo ee biyaha isaga ay ku dhex jiraan waxaad dhici karto inay ku dhashaan cayayaan oo maaragtay bahalkii kaa qurmo ayaa dhici karto markaas mar hadduu cayayaan ku dhasho way ku dhacday markii ugu horeysay aan tijaabiyo way ku dhacday arrintaas bahalkii waa iga halaabay way ii fiicnaa weyda markii dambe xoolaha u dhigay si aan u tijaabiyo laakiin xoolaha taasi maysan cunin waxay xaaladdu igu qasabtay inaan iska dhigo meelo bannaan oo iska tuuro marka habkaas aad u beeraysaa gabadhan da-da yar waxay sheegtay in markii ay bilowday beerista calafkan xoolaha ay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen maadaama deegaanka aanay ka jirin fikraddeeda oo kale waxay sheegtay in caqabadda haysata hadda ay tahay in aysan haysan meel bannaan oo ay wax ku beerato iyo helista digirta cad oo calafkan laga beero oo ku adag waxay rajeynaysaa caasho in mustaqbalka ay noqoto beeraley islamarkaana ay barato culuumta beeraha waa hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii gobaad oo ay igala qayb qaadatay soo saaristiisa safiyo sheekh cali waa inaga intaa tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo doto r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
Erdogan, Erdogan, Erdogan.